بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام wuxuu baabu yahay wixii ku yimaada aragtida riyada nebiga calayhi salaatu wasalaam ama aragtida nebiga calayhi salaatu wasalaam la arkayo fil manaami hurdada dhexdeeda ru'yada ama aragtida halkan waxaa loola jeedaa waa riyada qofka uu ku dhex arkayo nebiga calayhi salaatu wasalaam xadaثna mحamed بn bashاar qala xadaثna cabdالرaحman بn mahdi qala xadaثna sufyaan can abi isxaaq can abi اأxwas can cabdillaahi bni mascuudi radi allahu canhu can الnabiyi slى اllahu عalayh waslama qaal man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii man ra'aanii qofkii arka fi lmanaami hurdada dhexdeeda igu arka faqad ra'aanii waa i arkay faina shayطaana shayطaanku laa yatamahalu bi aniga iskuma kay shabaho iskuma kay ekeysiiyo shayطaanka xadaثna moxamed bn bashaar wa moxamed bn اlmuhanى qaala xadaثna moxamed bn jacfar qala xadaثna shucba can abi xasiin can abi صaalixi can abi hurayrata radi allahu canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii qofkii hurdada igu arka oo riyo igu arka faqad ra'aanii waa i arkay faina shayطaana shayطaanku laa yatasawaru ow qaala ama wuxuu yidhi laa yatashabbahu bi aniga iskuma kay shabaho qaala xadaثna qutayba qaala xadaثna khlf ibn khaliifa can abi maliki اlأshjaciy can abiihi qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam man ra'aanii fi lmanaam qofkii hurdada dhexdeeda igu arka faqad ra'aanii waa i arkay qaala abu ciisa abuu ciisa wuxuu yidhi waa atirmidi raximah اllah wa abu malikin hada abu malik alashjaci oo sanadka ku jira huwa sacd ibnu aariq bni ashyam waa sacd ibnu aariq bni ashyam wa aariq bnu ashyam huwa min asxaabi nabiyi salى اllahu alayh wasalam aariq bnu ashyamna saxaabada nebigu ka mid yahay waana saxaabiga hadda xadiidkan warinaya can abi malikin اlأshjaci can abiihi aabbihiis waa طaariq bn ashyam abu malik magaciisana waa sacd waa sacd ibnu طaariq bn ashyam min asxaabi الnabiy salى اllahu alay wasalam waqad rawaa can الnabiyi salى اllahu alay wasalama wuxuu nabiga calayh salaatu wasalaam ka wariyey axaadiiثa axaadiiث ayuu ka wariyey samictu cali bni xujr yaquulu qaala khlf ibnu khaliifa ra'aytu camr bni xurayf waxaan arkay buu yihi camr bni xurayf saaxiba nabiyi sala allahu calayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam saaxiibkiisa wa ana ghulaamun sagiir anigoo yar anigoo ah cunug yar qaala xadaثna qutaybat bnu saciid qaala xadaثna cabdulwaaxid bni ziyaad can caasi bni kulayl qaala wuxuu yidhi xadaثanii abi annahu samica abaa hurayrata waxaan maqlay yacni aabbahay baa ii sheegay annahu samica abaa hurayra inuu maqlo abuu hurayra oo yaquulu dhahaya qaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii qofkii hurdada dhexdeeda igu arka faqad ra'aanii waa i arkay faina shayطaana laa yatamahalunii shayطaanka iskuma ka ekeysiiyo qaala abii aabbahay wuxuu yidhi faxadadtu bihi ibna cabaas ibna cabaas ayaan u sheegay faqultu waxaan idhi qad ra'aytuhu waxaan arkay nebiga calayh salaatu wasalaam riyan ku arkay baa ibna cabaas ku idhi fadakartu xasan ibna caliy waxaana shee u sheegay buu yidhi xasan ibni cali inuu macnaha nebigu shabahay calayhi salaatu wasalaam faqultu waxaan idhi shabbahtuhu bihi xasan ayaan ku shabahay nebiga riyaan ku arkay wuxuuna iila ekaa xasan ibni cali asi marka xasan ibni cali ayuu arkay faqaala ibnu cabaas ibnu cabaas wuxuu yihi radia allahu canh innahu kaana yushbihuhu nebiga calayhi salaatu wasalaam xasan ayuu shabahayay waa isku ekaayeen xasan iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu leeyahay kulayb ba wuxuu ku leeyahay abu hurayra ibn cabaas radia allahu canh haddii aad aragtay oo nebiga riyo ku aragtay oo qofkii aad aragtana uu shabahayay xasan ibni cali macnaha nebiga waa aragtay waay calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele rasuulka wuxuu ekaa xasan ibni caliy ibna abi aalib qaala xadaثna moxamed ibn bashaar qaala xadaثna ibn abi cadiy wa moxamed ibnu jacfar qaala waxay yidhahdeen xadaثna cawf ibnu jamiila can yaziid alfarisiy wa kaana yaktubu lmasaaxifa masaaxifta ayuu qori jiray yaziid qaala wuxuu yidhi ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalama fi lmanaami nebiga ayaan riyo ku arkay fi zamana ibni cabaas zamankii ibni cabaas radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi faqultu libni cabaas ibni cabaas baa waxaan ku yidhi innii ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam aniga nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan arkay fi nowmi hurdadaan ku arkay faqaala ibnu cabbaas ibnu cabbaas wuxuu yidhi ina rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalama kaana yaquul nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray ina ashayطaana laa yastatiicu an yatashabbaha bi shayطaanku ma awoodo inuu aniga isku kay shabaho faman ra'aanii qofkii arka fi nowmi hurdada dhexdeeda faqad ra'aanii waa i arkay hal tastatiicu ma awoodaa ibnu cabbaasaa dhahay wuxuu ku leeyahay yaziiduu ku leeyahay alfarisi hal tastatiicu ma awoodaa buu yidhi an tancata hada arajula inaad sifaysa ninkan alladii ninkaasoo ra'aytahu aad ku aragtay fi nowmi hurdada dhexdeeda ninkaad hurdada ku aragtay ma awoodaa inaad sifayso qaala nacam wuxuu yidhi haa ancatu laka waxaan kuu sifaynayaa buu yidhi rajulan nin bayna arajulayni laba nin udhexeeya bayna awiili waalqasiir laba laba nin oo udhexeeya macnaheedu waxaa waaye nin dheer iyo nin gaaban ayuu udhexeeyaa ninkaan arkay jismuhu jismigiisa wa laxmuhu iyo hilibkiisu asmaru ila albayaad waa maariin laakiin xadda xagga caddaanka xiga akxalu lcaynayn indhihiisuna ay aada u madmadow yihiin xasanu daxik qosolkiisuna uu qurxoon yahay jamiilu dawaa'iri lwajhi wejiga wareegyadiisuna ay qurxoon yihiin mala'at lixyatuhu garkiisu wuxuu buuxinayaa maa bayna haadihi ilaa haadih inta u dhaxaysa min haadihi ilaa haadih wuxuu ula jeedaa min aludun alyumnaa ila alyusra yacni dhegta midigta laga bilaabo ilaa dhegta bidix ayuu garkiisa buuxiyey garkiisa waa isku xirnaawo qad mala'at naxra qad mala'at waxayna buuxisay garkiisu naxrahu dhuuntiisa qaala cawfun cawf wuxuu yidhi walaa adrii ma garanayo maa kaana ha maca haada nacti nactigan maciisa wixii ahaa ma garanayo faqaala ibnu cabbaas ibnu cabbaas wuxuu yidhi low ra'aytahu fi lyaqdati haddaad nebiga ku arki lahayd soo jeedka ma staطacta maadan awoodeen an tancatahu inaad sifayso fowqa haadaa sifadan sifa ka sarraysa haddaad soo jeed ku arki lahayd oo si toosa aan nebiga ula kulmi lahayd calayhi salaatu wasalaam sifadan sifa ka sarraysa ma sifayn lahayn oo maadan awoodeen inaad sifayso macnaha waxaa waay saad u sifaysa waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaasoo u ekaa idan qofkii yidhahda nebigaan arkay calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiinayaa nactigii iyo sifadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddii sifaadka uu arkay ama qofka uu arkay uu leeyahay sifaadkii nebiga sala allahu calayh wasalam shaydaan nebiga iskuma ekaysiin karo fa ina shayطaana laa yatamahalu bi laakiin waa in la fahmo waxaa dhici karta cidaan rasuulka ahayn sala allahu calayh wasalam inaad inta riyo ku aragto oo ku yidhahdo aniga waxaan ahay rasuulullah muxamed calayhi salaatu wasalaam markaa waxaa lagu weydiinayaa sifada qofkaad aragta sidoo u yeelay haddii aada riyada ku aragtay qof gaaban oo madow oo timo adag ma nebiga calayhi salaatu wasalaam maya sifadaas sifaadkaas rasuulku ma lahan haddaad aragtay nin dheer oo aada u dheer oo dherarkiisu baxsan yahay sifadaasi ma aha sifadii nebiga sala allahu calayh wasalam rasuulka marka calayhi salaatu wasalaam sifaadka uu lahaa waa soo marnay hadda kahor kitaabkaanaan kusoo marnay maa jaa fi khalqi nabiy calayhi salaatu wasalaam iyo khilqadii iyo sida nebigu u yeelay sala allahu calayh wasalam haddii marka sifaatku ay yihiin sifaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii laakiin faqad ra'aanii ma waxaa laga qaadanayaa inuu saxaabi noqonayo maya suxbadu waa aragti soo jeeda oo kafool kafool nebigu qofku inuu ula kulmo calayhi salaatu wasalaam laakiin riya maaha sidaasoo kale riyada waxyaabaha laga soo naqlina dadka qaara waxay yidhahdaan xaalaan riyooday waxaan arkay nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi ummadayda waxaasi waxaa iga gaarsiin waxaas khuraafaad waay wax wax lagu dhisaaya maaha qaaraa warqado kusoo qora waan riyoodayo nebiga wuxuu yidhi ummaddayda saasi saas u sheeg diintan diin kaamila waay oo dhammaystiran wax hadda kadib in la sheego u baahan ama lasoo naqliyana ma aha alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diinan ru'ya alambiyaai waa xaq riyada ambiyada ayaa xaqa amaa riyooyinka kale culammadu waxay yidhahdeen wax axkaama lagu dhisima wax laga soo qaadaya ma jiraan xukna laga qaadan maayo masalo caqiidana lagu dhisi maayo qof riyo uu ku riyooday riyada axkaam lagama qaato laakiin hadduu nebigu sala allahu alay wasalam uu qofku hadduu nebiga calayh salaatu wasalaam riyo ku arko sifaadkii rasuulka calayh salaatu wasalaamna uu sheego sida nebigu sheegay way calayh salaatu wasalaam man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii faina shayطaana laa yatamahalu bihi dadka kale shayطaanku waa isku ekaysiin karaa oo waxaa laga yaabaa inuu qofka ugu yimaado suurad qof uu yaqiinay oo kale qof uu yaqiino o kale asuu isku shabahaya inuu u yimaado waa suuragal amaa sifadii nebiga calayh salaatu wasalaam shayطaan iskuma shabihi karo marka qofkii sifaadkii nebiga alay slatu wasalaam sheega oo nebiga arkay calayh salaatu wasalaam sifaadkiisana ku arka waa qof nebiga arkay calayh salaatu wasalaam qaala abu ciisa abu ciisa wuxuu yidhi wayaziid alfarisiy huwa yaziid ibnu hurmus wa huwa aqdamu min yaziid araqaashi waana ka horeeya buu yidhi yaziid araqaashi warawaa yaziid alfarisi can ibni cabaas axaadiida yaziid alfarisi ibni cabaas axaadiidu ka wariyey wayaziid araqaashi yaziid araqaashina lam yudrig ibna cabaas ibna cabaas sooma gaarin marka labadooda yaa horeeya yزيد الفاrسي ayaa horeeya وهuوa يزيد بن أbان الرqاشي وهuوa yrwي يزيد الرqاشي wuxuu ka wariyay عن أنس بن مالك ويزيد الفاrسي ويزيد الرqاشي كiلاahma min أهلi البصرة labadooda mid walbo ka mida waa reer bصرة ayuu ka mid yahay وcوف بن أbي جميلة huوa cوف الأعrاaبي شheika marka رaحimه الlah المؤلف wuxuu rabaa labada يزيد inaadan isku qaldin يزيد الفاrسي iyo يزيد الرqاشي labada يزيد waa inaadan isku qaldin يزيد الرqاشي wuxuu ka wariya أنس بن مالك يزيد الفاrسيna wuxuu ka wariya بن عabاس يزيد الفاrسي بن عabاas uu la kulmay أxaadiiثna ka wariyey يزيد الرqاشhina sooma gaarin بن عabاس وcوف بن أbي جميلة huوa cوف الأعrاaبي أعrاaبي maxaa loogu bixiyey waa لفaصاaxatihi macnaheedu ma ah inuu reer baadiye ahaa ee wuxuu ahaa nin فasaaxo badan qال xadaثna أbو dawd سlayman بن سلم البلkي qال xadaثna نdر بن شmayr qaala wuxuu yidhi qaala cawfun alacraabiy ana akbaru min qataada anaa qataado ka weyn buy qataado waan ka weynahay xagga da-duu ka hadlaya qaala xadaanaa cabdullahi bni abi ziyaad qaala xadaanaa yacquub bni ibraahim bni sacd qaala xadaanaa ibna akhi ibni shihaab aلzuhri can cammihi ibna akhi ibna akhi ibni shihaab aلzuhri magaciis ibna akhi ibni shihaab ibna akhi ibni shihaab aلzuhri ya cabdullah waa moxamed ibn cabdillaah ibnu muslim ibnu cubaydillaah moxamed waxaa adeer u ah ibnu shihaab aلzuhri ibnu shihaab aلzuhri walaalkii ayaa dhalay ibnu shihaab aلzuhri walaalkii waa cabdullaahi ibnu muslim can camihi adeerkii ayuu ka wariyey moxamed ibn cabdillahi ibnu muslim adeerkiisa waa alimaam الzuhri qaala wuxuu yidhi qaala abu salama abu salama wuxuu yidhi abu salama bn cabdiraxmaan qaala abu qataada abu qataada wuxuu yidhi radia allaahu canh qaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man ra'aanii yacni fi nnowm wuxuu ula jeedaa hurdadee faqad ra'aa alxaqa xaq ayuu arkay macnaha ru'yadiisa ama riyadiisu mid xaqahay noqonaysaa qofkii aniga i arka waa qof i arkay qofkii riyo igu arka waa qof i arkay qala xadaثna cabdullahi bn cabdiraxmaan addaarimi qaala xadaثna mucala bn asad qaala xadaثna cabdilcaziiz ibn mukhtaar qaala xadaثna haabitu can anasin ana rasuula اllahi salى اllah alay slam qaala wuxuu yidhi man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii qofkii hurdada igu arka faqad ra'aanii waa i arka faina shayطaana shayطaanku laa yatakhayalu bi ay laa yatamahalu bi laa yatakhayalu waxay la macno tahay laa yatamahalu bi yacni iskuma ka ekeysiiyo shayطaanka wa qaala wuxuu yihi nebigu salى اllahu alيه wasalam waru'ya almu'mini mu'minka riyadiisu juz-un waa qeyb min sittatin wa arbaciina juz-an afartan iyo lix qaybood ka mid ah min alnubuwati ee nubuwada ama nebinimada waa un juz ka mida iyo qeyb ka mid a macnaha waa min almubashiraat oo qofka mu'minka bishaaray u tahay ru'yada qaala xadaanaa moxamed ibni cali qaala samictu abi yaquulu waxaan maqla aabahay oo dhahaya qaala cabdullaahi bnu mubaarak cabdullaahi ibnu mubaarak wuxuu yidhi ida btuliita bilqadaa'i haddii lagugu itixaamo oo lagugu ibtaleeyo qadaa'iya inaad dad kala xukunto fa calayka biاlahar waxaad laasimtaa aharka fa calayka biاlahar bimacnaa waa bilxadiid xadiidka laasim xujayso kitaabka allah subxaanaه wa tacaala iyo sunnada nebiga salى اllahu alيه wasalam sheekha raxmat ullahi calayh kitaabka wuxuu ku khatimayaa aharkan iyo aharkii maxamed ibni siriin labada aharna calaaqa lama lahan baabka aan ku jirno maa jaa fii ru'yati اnabiy salى اllahu alay slam fi lmanaam calaaqa lama lahan laakiin ujeeddadu ka leeyahay waxay tahay waa dardaaran waa dardaaran uu sheikhu kitaabkiisa ku khatimayo in la laasimo oo lagu dhego sunnadii nebiga salى اllahu alayh wasalam wuxuu keenay marka ahar cabdillaahi bni mubaarak ida btulita bilqadaa muxuu cabdullaahi uga cabiray qadaaga ibtilaa iyo imtixaan maxaa yeelay culammadu waxay yidhahdaan qofka haddii xukun loo dhiibo waa qof midi la-aan la gowracay waay waa qof qalan waayo qofkaasi waa madbuuc sababtuna waxaa waaye xukunka iyo qadaagu waa dhib badan yahay lama raadsado qof xukun raadinaya ama qadaa u tartamaayo u ordaaya waa qof aan warac lahayn ama aan ka baqaynin waxyaabaha uga imaan kara culamaau salaf ama a'immatu salaf way ka carari jireen alqadaa bal waa ka dhuuman jireen waxayna aada u dalbi jireen in laga cafiyo oo laga dhaafo qaarkood markii lagu cadaadiyo waa ka dhuuman jireen beledkooda sida abuqilaaba aljarmi beledkiisa wuxuu uga cararay liajli alqadaa waxaa la yidhahdaa qaadi noqonaya wuxuu codsaday in laga cafiyo waa laga diiday amiirkii waa ka diiday waa ka dhuuntay meeshii magaalada uu ku noolaa waa ka baxsaday wuxuu ka cararayana waa inuu qabto maxaa yeelay qadaha qofka loo dhiibo waxaa waajibku ah inuu cadaalad sameeyo wuxuuna nebigu yidhi sala allahu alay wasalam alqudaatu halaata dadka qaadiyada ee wax kala xukuma qaaliyadu waa saddex ihnaani fi nnaar wa waaxidun fi ljanna laba naaray ku jirtaa buy mid ka mid ah janno gelaya saddexda mid ka mid a baa janno gelaya labada kana waa min ahli nnaar midka jannada gelaya waa rajulun carafa alxaqa wa qadaa bihi xaqii buu gartay waana ku xukumay kaas waa badbaadaya hadduu xaqii yaqaano kuna xukumo shardi waxaa inuu ku xukumo labada naarta gelaysa mid waxa waaye carafa alxaqa walam yaqdi bihi xaqii buu garanayaa aqoonu u leeyahay laakiin dadka kuma dhaqo kuma xukumo laaluushow qaadanayaa jawriya dulmiyuu xukumayaa qaadigaasi waa fi nnaar kan kalena waxa waaye lam yacrif ilxaqa walam yaqdi bihi xaqa maba yaqaan aqoonna uma lahan mar hadduusan aqoon u lahaynna ku xukumi maayo xaqa mana garanaayo mana ku xukumayo labadaasi wuxuu sheegay nebigu sala allahu alay waslam inay yihiin fi nnaar way adag tahay marka qofka hadduu qadaa tawaliyo si uga badbaadaa waa adag tahay waana qof sakiin dusheeda ku socda waxaana laga yaabaa dulmi iyo jawr inuu xukumo oo adduunkiisa iyo aakhiradiisaba ay ku halaagsamo oo aakhiro cadaab ilaahay subxaana wa tacaala uu la kulmo walidaalika waxay fadili jireen culamaau salaf inay ka cararaan intay awoodi karaan saa darteed haddii qofka lagu ebteleeyo lagu itixaamo wuxuu leeyahay facalayka bilahar haddayba dhacda in lagugu itixaamo ood xukunkaasi maamulkaas aada qabato ood qaadi noqoto facalayka bilahar aharka laazim axaadiida nebiga alay slatu asalaam dadka ku kala xukun diinta ilaahay dadka ku kala xukun aharka hadda halkan xadiid keliya laga wadaa xadiid lagama wado waa xadiid iyo sunna xadiid iyo waxaa soo gelaya qur'aan intaba waa dariiqadii nebiga sala allahu alay wasalam in lagu kala xukumo dadka wa anixkum baynahum bima anzla allah qال xdثna محamed بن عalي qال xdثna نdr بن شmayl qال أنbأna بن cوف عن بن sيrيn محamed بن sيrيn qaal wuxuu yihi hada الxadيiث diin xadiidkani waa diin fاnduruu fiiriya oo iska fiiriya caman تأkhuduuna cidda aad ka qaadanaysaan diinakum diintiinna ciddaad diintiina ka qaadanaysaan iska fiiriya cilmigani waa diin yaعni cilmiga aad baranayso waa diin diintaadana ciddaad ka qaadanaysa waa inaad iska fiidhiso wuxuu ula jeedaa markay bidacdii ay bateen oo muxdathaadkii soo darriiyeen oo ay timaaday ashiica oo ay soo darriiyeen zamanadaas alqadariya alkhawaarij almurji'a firaqdii ahlulbidaca waa inaad iska fiidhiso cidda aad diinkaada ka qaadanayso oo ha u gacangelin waayo qof aaminsan caqiido faasida ama kaa luminaya oo kaa leexinaya dariiqa xaqah ee sawaabka ah fanduruu caman ta'khuduuna diinakum iska fiiriya cidda aad diintiina ka qaadanaysaan waxaa laga wariyey cabdullahi bnu mubaarak inuu yidhi alisnaadu min addiin walowla lisnaad laqaala man shaaa maa shaaa isnaadku diinkuu ka mid yahay xadaanaa fulan can fulan waa min addiin hadduusan sanad jiri lahayn qof walbahi wuxuu doonu iska dhihi lahaa maxaa yeelay hadda annaga waa noola diiwaan geliyay axaadiidta soomaana iyagoo macalasaaniiddeedii ah ayaa culamaa ulislaam diiwaan geliyeen oo kutuba ay ka alifeen laakiin zamankaas mu-alafaadka aan lahayn waxaa axaadiidta mar walba lagu xukumayaa waa qofka waxa uu warinayo markuu wax sheego waxaa la leeyahay yaad ka qaadatay xadiidkan yaa ka warisay wuxuu leeya can fulan ayo fulan yuu ka wariyey can fulan sida loo wado waa in saxaabiga lagu tago sanadkaasi waa la baarayaa haddii nin kadaaba uu ku jiro nin daciifa hadduu ku jiro nin matruuga hadduu ku jiro waxaa leeyahay xadiidkan waa daciif ma sugna can الnabiy salى اllahu alيه wasalam hadduusan sanad lahayn oo qof iska yidhahdo qaala rasuulu الlah ma laga qaadanaya ma laga qaadanayo ma laga qaadanayo sababto waxaa la leeyahay adigii rasuulka intaasoo qarniya idiin dhexayse eh xaggee yaa yaa kuu sheegay inuu nebiga hadalkan yidhi calayh isalaatu wasalaam waxay ka mid tahay xafididda alla diinta xafidayo isnaadkuna wuxuu ka mid yahay min khasaa'isi hadihi اlumma ummadihii hore lama wadaagin ummaddan alasaniid waa min khasaa'isi hadihi اlumma ilaahay subxaana wa tacala ayaa diinkiisa ku xafiday walidaalika culimmadu waxay dhihi jireen qofki xadiid sheega biduuni sanadin waa qof guri dabaq korayo kale biduuni sulam dabaq haddaad korayso jaranjaro la-aan ma kori kartaa qofkii raba qofkii xadiid sheega sanad la-aan wuxuu la mid yahay qof dabaq koraaya jaranjaro la-aan ee raba inuu iska koro guri dabaqa sax ma asaaniidda waa jaranjaradii lagu koraayey ee nebiga lagu gaarayay calayhi salaatu wasalaam si loo kala ogaado axaadiidta sugan iyo kuwa aan sugnayn isnaadku marka waa min addiin qofka marka aad wax ka qaadanayso oo diinka aad ka baranayso waa qof aad diinkaaga ku aamintay wa qofkaad diinkaaga aad ku aaminaysa inaad iska fiirisana waa waajib tijaarada iyo ganacsiga iyo adduunyada markii la joogo waa la iska fiiriyaa ciddii lala macaamilayo waa la iska fiiriyaa cidda aad wax ganacsi la wadaagayso oo shirko aad la noqonayso ama aad wax ka iibsanayso waa iska fiirinaysaa ayadoo haddana waxa ay yihiin adduunyo oo haddii xataa lagu dhaco qiimo ma lahan adduunyadu aakhiradaada marka qof aadan diinkiisa lagu kalsoonayn inaad ku aaminto waa diin xumo oo wuxuu yidhahda aad iska qaadato ina hada alcilma diin riwaayadaha qaar saas l hadda xadkan wuxuu hada alxadiid diin xadiidku waa diin xadiidkuna waa min waa min alcilmi fanduruu canman ta'khuduuna diinakum iska fiiriya marka ciddaa diinkiina ka qaadanaysaan maadaama xadiidku diin yahay diinka cid walba lagama qaato eh dad lagu kalsoon yahay diinkooda iyo cilmigooda iyo caqiidadooda ayaa laga qaataa waa inaad iska baarta marka xaalka cidda aad wax ka qaadanayso intaadan ka qaadanin ka hor labada ahar ayuu shiika wuxuu ku khatimay kitaabkan aadka u qiimaha badan ashamaail almuxamadiya halkaa waxaa noogu dhammaaday bifadli illaahi wa cawnihi ashamaail almuxamadiya lilimaam اtirmidi raximah اllah kitaabkan waa kitaab aada u qiimo badan saad aragteenna wuxuu ka sheekeynayaa waa nebiga salى اllahu alayhi wasalam sifaadkiisa alkhalqiya wاlkhuluqiya sifaatkii nebiga alayh الsalaatu wasalaam alkhalqiya wاlkhuluqiya labadaasoo ka hadlaya sifaatkii abuurista nebiga calayh الsalaatu wasalaam iyo qaabka ilaahay u abuuray iyo sida u yiilay rasuulka calayh الsalaatu wasalaam iyo sifaatkii nebiga calayh الsalaatu wasalaam alkhuluqiya akhlaaqdii rasuulka salى اllahu alيyه wasalam jawaanib kala duwan waana soo aragnay waa kitaab mudan in la xifdiyo axaadiidiisuna waa afar boqol markii labada afar lagu daro waa afar boqol iyo shan iyo toban xadiid cumdatulaxkaamku meequu ahaa afar boqol iyo soddon miyuu ahaa mase soddon iyo dhowr xadiid cumdatulaxkaama ka axaadiid badan cumdatulaxkaamka ka axaadiid badan marka calaa kulli xaal kitaabkan kitaab qayima waaye mudanna in la xifdiyo kitaabkan dibadiis in sha allahu tacaala waxaan akrinaynaa oon bilaabeynaa buluuq lmaraam aan akrinaynaa in sha allahu tacala waqtiga kitaabkan wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin